بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين waxaynu ku jiraa weli qawaaciddii sifaadka waxa uu sheekhu yihi calayhi raxmat اllah alqaacidatu asaadisa qaacidadii lixaad yalzamu waxa waajibaya fii ihbaati asifaat sifaadka sugitaankooda waxa ku waajib ah attakhali in laga khaali noqdo oo waxa weeyaan la yska ilaaliyo can maxduureyn laba arrimood oo laga digtoonaado layska ilaaliyo labadaa arrimood oo cadiimeyni waaweyn waxa uu sheekhu yidhi qaacidadan lixaad ee qawaaciddii sifaadka ka mid ihi waxay tahay sifaadka qofka sugaya waxa waajib ku ah laba arrimood oo waaweyn inuu iska ilaaliyo yalzamu waxaa ku waajibaya fii ihbaati sifaat sifaadka sugitaankooda la sugaayo waxa waajib ku ah attakhali in laga khaali noqdo oo layska ilaaliyo can maxduurayni laba arrimood oo laga digtoonaado oo cadiimeyni waaweyn laba arrimood oo waaweyn in layska ilaaliyo ayaa waajib ah sifaadka marka la sugaayo axaduhumaa labadaa arrimood midkood attamhiilu weeyi waa tamhiilka waa sifaadka ilaahay in lagu shabaho sifaadka makhluuqaadka oo la yidhaahdo sifaadka ilaahay waxay la mid yihiin un kuwan khalqigeennu aragnay waa tamhiil wathaani arrinka labaad ee layska ilaalinayaana waxaa weeyi attakyiif waa qaabayn ama kayfiyad in loo sameeyo sifaadka rabbi fa ama atamhiilu haddaba tamhiilkii miyaa fahuwa tamhiilku ictiqaadu lmuhbiti waa ruuxa sifaadka sugayaa inuu ictiqaado anna maa ahbatahu in waxa uu sugay oo min sifaati illaah ilaahay sifaadkiisa ka midii tacaalaa koreeye mumaahilun inuu la mid yahay lisifaati almakhluuqiin makhluuqaadka sifaadkooda wa hada kaasina ictiqaadun baatilun waa ictiqaad baatil ah bidaliili samci kitaabka daliilkiisa ayaanu baatil ku yahay iyo walcaqli caqliga waxa uu sheekhu yidhi tamhiilku waa inuu ictiqaadiyo qofkan sifaadka sugayaa in sifaadka uu sugay ee ilaahay uu leeyahay ay la mid yihiin kuwan khalqiga uu arkaayo kaasina waa ictiqaad baatilahoo baatilnimadiisa kitaabka iyo caqliguba ay tilmaameen ama samcu kitaabka miyaa fa minhu waxaa ka mid a qowluhu tacaala hadalku allaah yidhi koreeye laysa ka midlihi shay-un ilaahay wax la midihi ma jiro laysa ka milih ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la mid yihi laysa ka milihi shay-un shay la mid yihi ma jira rabbi subxaanahu wa tacaala haadihi alaaya cabduraxmaan naasir asicdi fii tafsiirihi markuu fasiraayey waxa uu yidhi laysa yushbihuhu tacaala walaa yumaahiluhu shay-un min makhluuqaatih ilaahay wax la mida oo shabahayaa ma jiro macnaha shay makhluuqaadka ka mid ihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ma shabahayo la mid ma aha laa fii daatihi walaa fii asmaa'ihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalih ilaahay daatadiisa kula mid ma aha asmaadiisana kula mid ma aha sifaadkiisana kula mid ma aha kadalika afcaashiisa yacnii intaaba khalqigiisa wax kula mid ah oo la odhan karo ilaahay bay kula mid yihiin ma jiro kaaftaa culimmadu way isku khilaafeen maxay tahay laakiin waxa ugu awleysan in la yidhaahdo icraab ahaan waa iska zaa'id laakiin macno ahaan dee macnay faa'iideynaysaayoo sila ama tawkiid oo yacni nafyu lmumaahala kaafkan waxaa loo keenay mumaahalada ilaahay loo diidayo si loo sii ta'kiidiye uun oo kaaftaasi ta'kiid bay u timid macnuhuna markaa waxa weeyaan uun in mumaahalada ilaahay loo diiday iyo mushaabahada oo laysa ka milihi shay-un ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lamidihi ma jiro oo shabbahaa waxaa la mid a hadalku allaahuu yidhi subxaanah falaa tadribuu lilaahi alamhaal ilaahay ha u yeelina kuwa aad ku shabbahaysaan oo aad barbar dhigaysaan ood kala mid dhigaysaan waayo in allaha yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa og idinkuse waxba ma ogidin oo xaqiiqada daatada ilaahay iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa xaqiiqadooda cidda ogi waa rabbi subxaanahu wa tacaala ay laa tajcaluu lahu ashbaaha wanudara'a min khalqih ilaahay ha u yeelina kuwa aad barbar dhigaysaan ood ku shabbahaysaan oo khalqigiisa ka mida ha u yeelina rabbi subxaanah wa qowlih fa minhu waxaa ka mid adhe qowluhu tacaala laysa ka milihi shay-un iyo wa qowluh odhaahdu allah yidhi subxaanah afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun afaman yakhluqu ma mid wax abuuraya oo khalqiga iyo abuurista awood u leh ayaa kaman laa yakhluqu mid aan waxba abuurayn la mid ah ma labadaasaa laba lamaseeye ah afalaa tadakkaruun miyaydaan waantoobayn oo aydaan wax kala garanayn macnaha wax la simo oo laysku shabbaho miyay yihiin cid wax abuuraysa waa rabbi subxaanahu wa tacaala iyo cid aan waxba abuurayn oo dee makhluuqaadkan iyo asnaamtan iyo yacni cid kastoo ilaahay sokadii aada caabuddaan ku rumoobaysa allah waxau idhi afaman yakhluqu ma mid wax abuuraya ayaa kaman laa yakhluqu midaan waxba abuurayn la mid ah laa yastawiyaani maala laba siman ma aha oo waa istifaam inkaariya oo bimacna nafyi ah yacni la mid ma aha weeyaan afalaa tadakaruun miyaydaan waantoobay wa qowluh iyo odhaahdu allah yidhi subxaanahu wa tacaala hal taclamu lahu samiyaa hal taclamu lahu ilaahay miyaad u og tahay ood u garanaysaa samiyan ay musaamiyan lahu aw mumaahila yacnii cid ilaahay u dhigantoo la mida miyaad u og tahay imaamu shinqiiti fii adwaa'i lbayaan markuu aayaddaa sharxaya hal taclamu lahu samiya waxa uu yidhi iclam ana asamiya yuطlaqu fi اllugati اlcarabiyati iطlaaqayn waxaad ogaataa samiga in luqada carbeed loo yaqaano laba arrimood ama laba shay lagu iطlaaqo alawalu qowluhum fulanu samiyu fulani ay musamaa bismih iطlaaqa hore ee loo yaqaano samigu waxa uu yahay in la yidhaah fulanu samiyu fulan ay musaman bismih hebel hebel buu la magac yahay oo macnaha magaciisaa loo bixiyey macnaha ninkan haddii maxamed la yidhaha kanna maxamed la yidhaahdo waxaa la odhanayaa fulaanun samiyu fulaanin markaa samiyugu markaa waa maxay waa la magac ay musamaa bismih wاthaani iطlaaqu الsamiyi bimacna اlmusaami ay اlmumaaثili fi الsumuwi wالrifca iطlaaqa labaadna waxa weeyaan asamiyu macnihiisu inuu yahay ay اlmusaami ka la midka ee shabbahaya fi sumuwi waalrifca xagga sarraynta iyo rifcada aayaddanna ka loo jeedaa hal taclamu lahu samiyan waa bimacna almusaami wa huwa almumaahil aayaddii kale ee rabbi uu yidhi yaa zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxyaa lam najcal lahu min qablu samiya aayaddaana waxaa loo jeedaa macnaha kale ee ah fulaanun samiyu fulaan oo allah wuxuu yidhi nebi zakariya isagoo u bushaaraynaya waxaanu kuugu bushaaraynay inan magaciisu uu yahay yaxyaa oo lam najcal lahu aanaan u yeelin min qablu hore samiya cid la magac ah oo magaciisa loo bixiyey marka lam najcal lahu min qablu samiyan waa la magaca oo waa iطlaaqii labaadee fulaanun samiyu fulaanin tanna hal taclamu lahu samiyan waa bimacna almumaahil labada aayadoodba waxay kala tilmaamayaan labada iطlaaq ee macnaha samiga loo yaqaano wa qowluh iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah walam yakun lahu kufuwan axad walam yakun uma ahaanin lahu ay lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala uma ahaanin axadun qofna kufuwan kii u dhigma walam yakun uma ahaanin lahu ay lilaahi alleh kufuwan kii u dhigma axadun qofna yacnii axad ilaahay u dhigma oo la barbar dhigi karaa ma jiro wa ama alcaqlu kitaabku markaa aayaadkaasi waxay tusinayaan ilaahay wax la mid ihi inaanay jirin maadaama aanay jirinna dee aayaad sifaadka rabbi tamthiil in loo sameeyaa dee waa shay muxaram oon bannaanayn aayaadkaasaana tilmaamaya ilaahay wax la mid ah oo lagu shabihi karaa ama la barbar dhigi karaaba inaanay jirin wa ama alcaqlu caqliga miyaa fa min wujuuhin wejiyo dhinacyo dhowra ayaa caqliguna uu ka tusinayaa sifaadka ilaahay wax la midoo lagu shabihi karaa inaanay jirin alawalu ka hore waxa weeye annahu ana alamra washa'na arrinka iyo xaalku wuxuu yahay qad culima waxaa lagu ogaaday bidaruura daruura ahaan waxa lagu ogaaday waxa daruuriga ah waa waxa qof walba uu ku khasban yahay laga maarmaanka ah ayaa daruuri laydhaah cilmiguna labuu u kala kacaayo alcilmu daruuri walcilmu nadari alcilmu nadari waxaa la yidhaha huwa alxaasilu can ariiqi اnadari wاlistidlaal cilmiga ku yimaada yacni inaad wax fiirfiirisood eegtood wax deliishatood baxsida mas'alada cilmiga nadarkaa iyo istidlaalkaa ku soo xasila waxaa la yidhaha alcilmu nadari waayo nadar iyo eegmo iyo baxhi iyo raadin buu ku yimid alcilm daruurina waxaa la yidhaha huwa aladii yadaru ilayhi اlinsaanu bixayu laa yumkinu dafcuh cilmu daruurigana waxaa la yidhaha ka ruuxu ku khasban yahay ee aanu diidi karayn deliil la-aan isagoo aan istidlaal iyo baxhi iyo nadar iyo baadhitaan samayn waxa uu ku khasban yahay een istidlaal iyo nadarba u baahnayn ayaa la yidhaha alcilmu daruuri dee cirku inuu kaa sareeyo deliil bay kaaga baahantay waa shay badiihiya dhulku inuu kaa hooseeyo dabku inuu waxgubo yani waxyaabahaas oo kale alawalu ka hore waxa weeye anahu ana alamra washa'na xaalku inuu yahay qad culima waxa lagu ogaaday bidaruura daruura ahaan waxa lagu ogaaday cilmiga daruuriga ah een baxhi iyo nadarba u baahnayn waxa lagu ogaaday ana bayna alkhaaliqi in ilaaha khaaliqa iyo walmakhluuqi makhluuqa uu u dhaxeeyo tabaayunan kala fogaansho iyo kala duwanaani fi daati xagga daatada macnaha daruuriyan waxa loo ogaadoon baxhiba u baahnayn daatada khaaliqa ina abuuray iyo daatada makhluuqaadku inay kala duwan yihiin oo kala fog yihiin wa haadaakaasina yastalzimu wuxuu keensanayaa an yakuuna inuu ahaado baynahumaa dhexdooda tabaayunun yacni khaaliqa iyo makhluuqa inuu u dhaxeeyo ayay taasi keensanaysaa tabaayunun kala fogaansho oo fi sifaati xaggii sifaadka ah waxa uu yidhi haddii cilmu daruuriga lagu ogaaday khaaliq iyo makhluuqa dawaadoodu inay kala duwan yihiin oo daatada khaaliqu ay ka duwan tahay daatada makhluuqa waxay taasi keensanaysaa sida daatadoodu u kala duwan tahay khaaliq iyo makhluuqa sifaadkooduna inay u kala duwan yihiin lianna sifata kulli mawsuufin waayo mid kastoo la sifaynayo oo mawsuuf ah sifadiisu taliiqu waxay ku habboon tahay bihi isaga isagay u cunantaa oo munaasab ku tahay kamaa huwa daahirun sida ka cad fii sifaati almakhluuqaat makhluuqaadka sifaadkooda iyo tilmaamahooda makhluuqaadkii almutabaayinati ku kala fogaa fi dawaati daatooyinka waxa uu sheekhu ku sababeeyo uu yidhi yacni daatada khaaliqa iyo daatada makhluuqu inay kala duwan tahay cilmigaa daruurigaa lagu ogaado istidlaal iyo baxhi uma baahna taana waxa ka dhalanaya oo taasi waa ta musallamka ah macnaha sifaadku dee musallam ma aha oo ahlubidaca iyo ahlu tactiilku dee sifaadka ilaahay waa kuwan muranka ka keenaya ama ha cadilaan oo haba diidaan ama dee kuwan khalqiga ha ku shabahaani laakiin daatada miyay ka doodayaan cid tidhi ma jirto daatada ilaahay iyo daatada makhluuq waa isku mid marka tii musallamka ahayd ee cilmu daruuriga lagu ogaadaa loo soo qaadanayaa si loogu ilsaamiyo waxa ka dhalanaya laga tartiibinayana marka maadaama cilmiga daruuriga a lagu ogaadeen baxigaba u baahnayn in daatadii khaaliqa iyo daatada makhluuqa ay kala duwan tahay taasaa waxa ka dhalanaya in sidaa daatadoodu u kala duwan tahay sifaadkooduna u kala duwan yihiin waayo mawsuuf kasta sifadiisu isagay u cunantahay oo ku habboonta waxa uu ku yidhi weliba kamaa huwa daahirun sida ka muuqata fii sifaati almakhluuqaat makhluuqaadka sifaadkooda sida ka muuqata makhluuqaadkii almutabaayinati ku kala fogaa fi dawaati daatooyinka makhluuqaadkii daatadoodu kala duwanayd ayaabay ka caddahay sifaadkooduna inay kala duwan yihiin hadda waa makhluuqaadka dhexdoodii oo fa quwatulbaciiri awrka awooddiisa iyo quwadiisu maalan tusaale ahaan hayru quwati dara dee quraanjada yar ee cas quraanjada nooca yaryar ee cascas baa la yidhaha adara mihqaala dara waata in badan yani ilaahay subxaanahu wa tacaala fi lqur'aan maelka ugu soo qaatay qilatu shay yaraanta shayga oo qofku wax yar hadduu sameeyo haba yaraadee dee abaalkeeda inuu helayo shar iyo khayrba faman yacmal mihqaala darati khayran yara waman yacmal mihqaala darati sharan yara waa quraanjo qadarkeed wax yar macnaha marka waxau yihi faquwatulbaciiri awrka awooddiisa iyo quwadiisu maalan tusaale ahaan hayru quwati dara quraanjadaa yar quwadeeda dee way ka duwanta yacnii awoodda iyo quwada awrku dee awoodda iyo quwada ay quraanjada yari leedahay way ka duwan tahay fa idaa dahara haddii uu muuqday atabaayunu kala fogaanshuhu bayna almakhluuqaati makhluuqaadka dhexdooda maca ishtiraakihaa iyadoo makhluuqaadkaasi ay wadaagaan filimkaani xagga suurowga jiritaankoodu uu suuroobo iyo walxuduudi soo darinta ay soo dariyeen iyagoon markii hore jirin fa duhuuru tabaayuni kala fogaanshuhu inuu ka muuqdo beynaha makhluuqaadkani iyo wa beyna alkhaaliqi ilaaha khaaliqa ah yacnii khaaliqa iyo makhluuqa dhexdooda tabaayunku inuu ka muuqdaa ajlaa wa aqwaa way ka muuqasho badan tahay waanay ka xoog badantay sheekhu qaacidadii markuu inoo soo tartiibiyey uu yidhi sida khaaliq iyo makhluuqa daatadoodu u kala duwan tahay ayaa sifaadkooduna u kala duwan yihiin waayo mawsuuf kasta sifadiisu isagay ku habboon tahay sida makhluuqaadka dhexdoodaba kuwa daatadoodu kala duwan tahay dhexdooda ka muuqda ayaa maal iyo tusaale uu inoogu caddeeyey wa bilmithaali yatadixu lmaqaal tusaaluhu maqsuudka iyo muraadkuu caddeeyaa waxa uu inoo soo qaatay makhluuqaad daatadoodu ay kala duwan tahay sifaadkooduna ay kala duwan yihiin oo tusaale ahaan daatada awrku dee way ka duwan tahay daatada quraanjada yar soo maaha waa laba daatoo kala duwan soo maaha dee sifaadkoodiina waa kala duwan yihiin siday daatadoodu u kala duwan tahay hadda iyagoo wada makhluuqa oo sifatu lquwa sifada awoodda ee awrku uu leeyahay dee way ka duwan tahay sifada awoodda ee quraanjadu ay leedahay miyaynu odhan karaa sifatu quwati albaciir mila sifati quwati dara ya waaba quraanjo iyo awr maxaa isu keenay wax laysu keeni kara ma ah marka waxa uu sheekhu yidhi haddii makhluuqaadkii dawaaddoodu ay kala duwanayd sifaadkooduna ay kala soocan yihiin iyagoo hadda makhluuqaadku ay wadaagaan fi limkaani waalxuduud waynu tilmaami doonaa taane dee in waxa weeyaan khaaliqii iyo makhluuqaadkii sifaadkoodu ay kala duwanaadaan dee waa min baabi alawlaa waalaxraa iyadaa ka sii mudan oo ka sii muuqasho badan soo maha iyadaa uga muuqasho badan oo kaga xoog badan xagga tabaayunka iyo kala fogaanshaha ishtiraaga fi limkaani waalxuduud wuxuu uga jeedaa makhluuqaadku dhammaantood waxay ka midaysan yihiin wujuudkoogu inuu mumkin yahay soo maha waa mumkin alwujuud yani waa la heli karaa waana la waayi karaa dee waajib alwujuud ilaahay unba ah laakiin makhluuqaadka wujuudkoogu waa mumkin waa wax macnaha cadamkiisa la suuraysan kara dee waa la waayi karaa waajib maaha lakiin waa mumkin xuduudkana wuxuu uga jeedaa dee makhluuqaadku waxa la- yacni uu ahaaday oo ilaahay jirsiiyey bacda an lam yakun intii uu cadam ahaa kadib hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayئa madkuura yacni makhluuq kasta maxaa u horreeyey dee cadam maxaana ka daba iman doona dee zawaal idan makhluuqaadku waxay ka siman yihiin imkaanka iyo xuduudka oo mid walba waa mumkin alwujuud wujuudkiisu waajib ma aha mid walibana waa xaadis oo waxaa la helay dee bacda an lam yakun ma makhluuq azaliyaa jira oo weligiiba jiray oo qadiim oo abadiya waa xaadis oo wujida bacda an lam yakun haddaba makhluuqaadkii sifadaa mumkin alwujuudka iyo xuduudka iyagoo wadaaga ayaa haddana markii daatadoodu ay kala duwanaatay sida awrka iyo quraanjada ah dee sifaadkoodiina ay kala duwanaadeen waxaa haddaba sheekhuu yidhi faduhuuru tabaayun kala fogaanshuhu inuu ka muuqdo beynaha makhluuqaadka iyo wa beyna alkhaaliqi khaaliqa dhexdooda ilaaha khaaliqa iyo makhluuqaadka dhexdooda kala fogaansho inuu ka muuqdo ayaa ajlaa wa aqwaa ka muuqasho badan kana xoog badan oo dee wuxuu ku leeyahay caqliga saliimkii muxuu qirayaa haddii makhluuqaadkii daciifka ahaa iyaga dhexdoodii ay kala duwan yihiin oo wixii daatadoodu aanay isku midka ahayn sifaadkooduna aanay isku mid ahayn dee walilaahi almathalu alaclaa ilaahay khaaliqa ahaa ee daatadiisa wax la midihba aanay jirinna dee sifaadkiisuna waa ka duwan yihiin sifaadkan makhluuqaadka sida ay daatadiisu uga duwan tahay dawaata- dawaadka yacni makhluuqaadka waxa uu yihi athaani wejiga labaad ilain dalaalada caqliga wuxuu ku yihi min wujuuhin dhinacyo dhowruu kaa tusinayaa in sifaatka alle wax la mid ee aanay jirin athaani wejiga labaad waxa weeye an yuqaala in la yidhaahdo kayfa yakuunu rabbu athaani wejiga labaad an yuqaalo waa in la yidhaahdo kayfa yakuunu siduu ahaanaya alrabbu rabbigu rabbigii alkhaaliqu khaaliq aha ee wax abuurayy khaaliqii alkaamilu ee dhammayska tiraa min jamiici lwujuuhi dhinac walba ka dhammayska tiraa siduu u ahaanaya allaha rabbiga ah ee khaaliqa ah ee dhinac walba ka dhammayska tirani siduu u ahaanayaa mushaabihan mid ku shabaha fii sifaatihi sifaatkiisa ku shabaha lilmakhluuqi makhluuqa makhluuqi almarbuubi ee rabbiga loo ahaa isaga la abuuray la barbaariyey rabbiga loo ahaa makhluuqii annaaqisu ee kala dhinnaa een dhammayska tirayn makhluuqii almuftaqiru u baahnaa ilaa man yukmiluhu cid dhammaystirta waxa uu yihi wejiga labaad waxa weeye sidee ilaaha khaaliqa ah ee rabbiga ah ee dhinac walba ka dhammaystirani sidee sifaadkiisu ugu ekaan karaan sifaadka makhluuqa rabbiga loo yahay ee kala dhiman een dhammayska ahayn ee u baahan cid dhammaystirta siduu u noqon karaa mid la mid ah yacni waa kaafiyo kala dheeri allaha kaamilka ah min kulli wajhin naaqiskan la mid ma noqon karo caqliyan oo waa mustaxiil waxa uu sheekhu yidhi wahal ictiqaadu daalik oo arrinkaa in la ictiqaadaa miyuu yahay arrinkee dee in waxa weeyaan allaha kaamilkee khaaliqa ah sifaadkiisa laga dhigo sida sifaadka makhluuqa naaqiska ah kaa weeyaan madkuurka yacni ismu ishaaruhu u noqonayo marka waxa uu yidhi wahal ictiqaadu daalika oo arrinkaa in la ictiqaado in kaamilkii iyo naaqiskii laysku shabaho arrinta noocaasa ictiqaadka la ictiqaadayaa miyuu yahay ilaa tanaqusun nuqsaan yacnii hoos loo dhigaya mooyaane oo la nuqsaaminayo lixaqi alkhaaliq ilaaha khaaliqa xaqiisa yacnii arrinta noocaasa in la ictiqaadaa miyay tahay ilaa tanaqus xaqii ilaahay hoos loo dhigayo oo la nuqsaaminayo mooyaane ma wax kalay tahay de maya wax kale ma aha waxa uu ihi faina tashbiiha alkaamili waayo allaha kaamilkee dhinac walba ka dhammayska tiran in lagu shabahaa oo loo ekaysiiyaa binnaaqisi makhluuqa naaqiska ah ee kala dhiman yajcalhu naaqisan waxa uu ka yeelayaa naaqis macnaha allaha kaamilka ah ee dhinac walba ka dhammaystiran in makhluuqan naaqiska ah la yidhaah waa la mid dee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad markaa ka yeelaysaa ood u nisbaynaysaa nuqsaan uu ka nasahan yahay oo aanu shaqo ku lahayn taasina waxay ka dhalatay maa qadaru llaha xaqa qadrih ina allaha laqawiyu casiiz ay maa cadamu llaha xaqa tacdiimih ilaahay weynayntiisii xaqa uugu lahaa ayaanay weynayn oo cadamadiisa iyo weynidiisa ayaan quluubtooda degin waayo ruux ilaahay weyneeye oo tacdiimiyey dee khalqiga iyo makhluuqaadka daciifka ah ku shabihi maayo marka calaa kullin wuxuu tilmaamayaa dee kaamilka haddii naaqis lagu masalo ama lagu shabaho inay ka dhigaso in nuqsaan loo nisbaynayo oo had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa laba shay oo kala fog muqaaranada laga dhexaysiiye laysbarbar dhiga ama laysku miisaamo ama waxa weeyaan dee tusaale laysugu soo halqabsadee muqaarano laga dhexaysiiyaa yacni shaygaa sare ayay hoos u dhigaysaa oo waxaa shicirkii carbeedu lahaa alam tara ana sayfa yanqusu qadruhu idaa qiila ana sayfa amdaa min alcasa ama min alkhashabi oo miyaanad arkayn seefta in qadarkeedu hoos u dhacayuu nuqsaamayo marka la yidhaahdo seeftaa ka af badan oo ka goyn og waxa weeyaan dee usha ama looxa ama geedka dee waxa weeyaan looxa ama ushu iyo seeftu horta marka horeba wax laysbarbar dhiga miyay ahayd seef af badanoo waxgoynaysa iyo looxa ama usha halkaa taallaa marka horeanay ahaynba wax laysbarbar dhigo oo laysugu soo halqabsado marka inaad tidhaahdo seeftaa looxa ama geedka ama usha ka af badan seeftu qadarkii ay lahayd bay hoos u dhigaysaa inaad barbar dhigtaaba ood muqaarano iyo mihaalba ugu soo qaadato walilaahi almathalu alaclaa waxa iyaduna ah dee nuqsaanaad ilaahay u nisbaynayso allihii kaamilka ahaa inaad barbar dhigtaba sifaadkiisii makhluuqii naaqiska ahaa waxay noqonaysaa inaad ilaahay nuqsaan u nisbaynayso ilaahayna waa ka nasahan yahay tacala allahu can dalika culuwan kabiira ahaaliu wejiga saddexaad ee caqligu kaa tusinaya sifaadka alleh inaanay la mid ahayn sifaadka khalqiga waxa weeye annanaa inaku nushaahidu waxaynu ku arkaynaa filmakhluuqaati makhluuqaadka dhexdooda maa yatafiqu wax iska waafaqayo isaga mida fil asmaa'i xagga magacaanta oo wayakhtalifu ku kala duwan filxaqiiqati xagga xaqiiqada iyo walkayfiyati qaabka waxaynu makhluuqii hadda isagoo wada makhluuqa ayaa haddana dhexdoodii waxaynu ku arkaynaa wax isku magaca kala xaqiiqo ah oo xaggii magacii ka midaysan xaqiiqada iyo kayfiyadana ku kala duwan fa nushaahidu waxaynu arkaynaa anna lilinsaani dee insaankii dadkii inuu leeyahay yadan gacan oo laysad aan ahayn kayadilfiili sida gacanta maroodiga oo kale walahu insaankii wuxuu leeyahay quwatun awood oo laysad aan ahayn ka quwati ljamali awrka awooddiisa oo kale macal itifaaqi hadda iyagoo isku waafaqayo isaga mid ah fil ismi xagga magaca fa haadihi tani yadun waa gacan wa haadihi yadun tanna waa gacan hadda u fiirso xagga sifada insaanka gacantiisana gacan baa la ydhaha maroodiga gacantiisana gacan baa la ydhaha soo maha hadda magacii waxa weeyaan tanna waa gacan tanna waa gacan walahu quwatun wahaadihi quwatun dheh tanna waa quwo iyo awood wahaadihi quwatun tanna waa quwo iyo awood ayib insaankii sifadaa awoodda ayuu leeyahay soo maah sifat lquwa dee awooddaada iyo kartidaadu meelay ku dhigtaba dee insaanku quwo ayuu leeyahay awood awrkuna awood buu leeyahay laakiin awoodda insaanka iyo awoodda awrku dee ma isku mid ba hadduu kugu durduriyo dee toban ninna is hortaagi maayaan soo ma marka waxa uu yidhi fa haadihi tani yadun waa gacan waa tii insaanka ah oo dadkii dee gacan bay leeyihiin wa haadihi yadun tanna waa gacan waa tii maroodiga ah wa haadihi quwatun tani waa awood waa awooddii insaanka oo waa sifadii insaanka ah wa haadihi quwatun tanna waa awoodoo waa awooddii awrka wa baynahumaa waxaana u dhaxeeya tabaayunun kala fogaansho filkayfiyati xagga qaabka iyo walwasfi tilmaanta qaabka way ku kala duwan yihiin oo dee waxa weeyaan maanta gacanta markaad soo qaadato dee gacanta maroodiga iyo gacanta insaanku xagga dhumucda xagga dherarka ma wax isku mid ba yacni wasfigii waa ku kala duwan yihin iyo kayfiyadii oo isku sifo maaha isku kayfiye maaha isku qaab ma aha haddana tanna waa gacan tanna waa gacan kadalika quwaة اljamal wa quwaة اlinsaan tani waa awood tanna waa awood dee haddana waa kala awood soo maa way kala duwan yihin marka sheekhu waxa uu tilmaamayaa yacni ashyaadu iyagoo xagga magaca ama isamka isaga mid ah ayay xaqiiqada iyo kayfiyadda ku kala duwanaan karaan sidaa gacanta insaanka iyo gacanta maroodiga labadaba gacan loo odhanayo xagga magaca xaqiiq ahaanna ay u kala duwan yihiin sidaa awoodda awrka iyo awoodda insaanka labadaba awood loo odhanayo haddana xaqiiqada ay ku kala duwan yihiin faculima bidalika arrinkaa waxaa lagu ogaaday ana alitifaaqa in iswaafiqidda fi lismi xagga magaca layska waafaqo laa yalzamu inaanay ka dhalanayn minhu itifaaqa xagga magaca alitifaaqu in layska waafaqo fi lxaqiiqati xagga xaqiiqada haddaba walilaahi almathalu alaclaa dee lilaahi yadayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u sugaynaa lilaahi yadaan laba gacmood oo xaqiiqiya rabbi subxaanahu wa tacaala loo sugaya dee insaankuna laba gacmood buu leeyahy laakiin waxaad ogaataa maadaama makhluuqii naaqiska ahaa ee daciifka ahaaba sifaadkii iyo asmaadii iyagoo magaca ka midaysan haddana xaqiiqadii maadaama ay ku kala duwan yihiin oo maanta gacanta maroodiga iyo gacanta insaanku labaduba waa yadu makhluuq soo maaha waa gacan makhluuq iyo gacan makhluuq haddana way kala duwanta dee walilaahi almathalu laclaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagaa sifaadka sare leh labada gacmood ee rabbi loo sugayaa magac ahaan yacni kuwana laba gacmood ha la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala laba gacmood baa loo sugayaa dee insaanka iyo dadkana kuwa loo sugaya laba gacmood ha la yidhaahdo magacii ha isaga mid noqdaan laakiin xaqiiqadii iyo kayfiyadii dee waa waa ku kala duwan yihi oo isku mid ma aha kadalik sifatu samci makhluuqii waxbuu maqlayaa ilaahayna waxbuu maqlayaa haadaa samcun wa haadaa samcun soo ma kani waa maqal kanna waa maqal xaggii magaca sow kama midaysna oo kanna maqal lo odhan maayo kanna maqal lo odhan maayo laakiin dee samcullaahi laysa ka samcina wa basarullaahi laysa ka basarina laakiin maqalka ilaahay keennoo kale ma aha aragga ilaahayna keennoo kale ma aha oo keennu innakuu munaasab inoo yahay daciifnimadeenna ka ilaahayna rabbi ayuu munaasab u yahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa marka calaa kullin halkaana sheekhu waxa uu ku tilmaamay saddex weji oo caqligu kaa tusinayo sifaadka ilaahay inay ka soocan yihiin oy ka duwan yihiin sifaadka khalqiga saddex dhinac buu kaa tusay oo dhinac walba caqligu uu waxa weeyaan qirayo wa ama takyiifu halkaa waxaynu kaga baxnay yacni labadii arrimood ee waaweynaa ee laga ilaalinaya sifaadka la sugayo tamhiilka iyo takyiifka tamhiilkii baynu kaga baxnay oo yacni baatilnimada tamhiilka aynu waxa weeyaan usoo qaadannay daliilka samciga iyo caqligaba wa ama takyiifu takyiifkii miyaa takyiifku waa maxay waa qaabayn shayga oo qaab mucayana iminka haddaad tidhahdo wuu dheer yahay gacantee hebel way dheer tahay way gaaban tahay way yacni way buuran tahay way dhuuban tahay yacni takyiif waa inaad shaygii kayfiye u samayso adoo hadda shay mucayana aan ku qaydin oon odhan shaygaa mucayankuu la mid yihi laakiin waa inaad waa inaad qaabayso oo aad tidhaahdo gacantiisa ama sifadiisu waa kayfiyadaas qaab inaad u samayso ibnu qudaama fi rawda wuxuu ku yidhi walkayfiyatu maa yasluxu jawaaban lisu'aali bikayfa yacni kayfiyadu waxa weeyi waxa u suubada in waxa weeyaan marka kayfa laysku weydiiyo waxa lagu jawaabi karo ee jawaab u noqon kara maa yasluxu jawaaban lisu'aali bikayfa kayfa marka lagu yidhaah waxaad ugu jawaabi karta ayaa kayfiye la yidhaah ee culimmaduna waxay uga qasdayaan takyiifka yacni waxay diidayaan in la qaabeeyo laakiin kayfiye uma diidayaan sifaadka ilaahay farqi baana u dhexeeya nafyu lkayf iyo nafyu takyiif nafyu lkayf haddii la yidhaho waa sifaadka ilaahay kayfiyaba male qaabba male taasi waa khalad oo sifaadka ilaahay kayfiye waa leeyihi laakiin kayfiyadooda ina kaan garanayn walidaalika imaamu maalik sida inoo iman doontaa wuxuu odhan doonaa walkayfu majhuul ama hayru macquul macnaha ina kaan garanayn oo caqliga kuma suuraysan kara sharcina kuma soo aroorin oo sharcigii noo caddeeyo yidhi kayfiyaadka sifaatka ilaahay waa sidaana ma jiro dee caqligeenuna ma gaadhi kara soo maaha marka calaa kullin culimmadu waxay idhahdaan dee maa min mawjuud wax jiraa ma jiro daata ama sifo ilaa walahu kayfiya dee kayfiya u leeyahy laakiin kayfiyadii waa la ogaan karaa waxaana dhici karta inaan la ogaan marka takyiifka marka laga hadlaayo waxa weeyaan innaka ayaan garanayn kayfiyaadka sifaadka ilaahay oo khalqigu ma yaqaanaan mana ogaan karaan oo ma gaadhi karaan laakiin kayfiye waa leeyihi marka haddaad tidhaahda nafyulkayf maxaa ka dhalanaya kayfiyaba ma leh taasina waa khalad sifaadka ilaahay kayfiye waa leeyihi laakiin inakaan garanayn marka waxaa la diidayaa waa takyiif inaad adigu qaabayso laakiin kayfka ma aha wa hunaaka farqu bayna nafyi اlkayfi wa nafyi takyiif marka culimadu waxay uga qastayaan nafyu takyiif la lkayf liannahu ma min mawjuudi ila walahu kayfiya ila ana kayfiyaةa صifaat اllahi غayru macquula wamufawadaة ilى اllahi subxaanahu wa tacaala yacni صifaatka alle kayfiye waa leeyihiin laakiin kayfiyadoodu waa hayru macquula midaynaan inaku garan karayn oo caqligeenna aynaan ku gaadhi karayn sharci ku soo aroorayna aanu jirin waxaanaynu u bandhigannaa cilmigeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala walidaalika tafwiidka ahlu sunnuhu qabaan waa maxay waa tafwiid اlkayfiyaat wa ihbaat اlmacaani sifaadka macaanidooda in la sugo oo imika istiwuhu dee macnihiisu waa macluum waa sarrayn laakiin kayfiyada uu sarreeye ma naqaano marka caqiidada ahlu sunnaha waxaa la ydhaha waa ihbaat اlmacaani wa tafwiid alkayfiyaat in sifaadka macaanidooda la sugo kayfiyaadkoodana cilmigeeda ilaahay loo bandhigo oo kayfiye waa leeyihiin laakiin cilmigeennu ma gaadhin ilahay baynu u bandhiganaa walidaalika culimmadu waxay yidhaahdeen cidda ku weydiisa kayfa stawaa waxaad odhanaysaa horta kayfa huwa bidaati ilaahay daatadiisu waa sidee kayfiyadeeda ma taqaano marka uu ku yidhaha laa dee waxaad tidhaahdaa mar haddaana daatadiisa garanayn sifaadkiisana kayfiyadooda ma garanaysodo waa caynkaa oo laa yarifu laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu sida ilaahay uu yahay daatadiisa iyo sifaadkiisu kayfiyaadkooda ilaahay mooye cid kaloo garan kartaa ma jirto waxa uu sheekhu yidhi wa ama takyiifu qaabaynta miyaa kayfiye loo samaynaya sifaadka rabbi fahwa takyiifku an yactaqida waa inuu ictiqaado almuhbitu ruuxii sifaatka sugaya ana kayfiyata sifaat illaahi in ilaahay sifaatkiisa qaabkooda ama kayfiyadoodu sifaatkaa ilaahay tacaala koreeye wa ama takyiifu qaabaynta ama kayfiyada in loo sameeyo sifaatka alle waxay tahay fahwa takyiifkaasi an yactaqida waa inuu ictiqaadiyo almuhbitu ruuxii sifaatka alle sugayey ana kayfiyata sifaat اllaahi tacaala in ilaahay sifaadkiisa kayfiyadoodu kada wa kada caynkaa iyo caynkaa ay tahay manaa waa inuu ictiqaadi u yidhaa sifaadka alle waa sidaa iyo sidaa oo istiwihii buu odhanayaa kayfiyat اlistiwaa'i kada wa kada sida uu carshiga uga sarreeyaa waa caynkaa iyo caynkaa ila inaku sida uu uga sarreeyo carshiga miyaynu gudagallaynu ka hadalnaa kama hadalo innagu waxaynu dhahnaa un istawaa cala alcarshi ilaahay carshiguu ka sarreeyaa siduu uga sarreeyaa laguma diran mana garanaysid laakiin qofka mukayifkee takyiifinaya muxuu odhanayaa wuxuu uga sarreeyaa sidaa iyo sidaa kayfiyadii sarrayntuu gelayaa waana khalad taas fahuwa an yactaqida waa inuu ictiqaadiya almuhbitu ka sifaatka sugaya ana kayfiyata sifaati illaahi tacaala in ilaahay sifaatkiisa kayfiyadoodu kada wa kada caynkaa iyo caynkaa ay tahay min hayri an yuqayidahaa sifaatka isagoon ku qayidin oon ku gaar yeelin bimumaailin mid la mid ah yacni shay mumaail oo la mida isagoon ku qaydin oon odhan sifadani kaasay la mid tahay shay mucayana isagoon ku qaydin waa inuu qaabeeyo uun oo uu yidhaahdo waa qaabkaa iyo qaabkaa wa haadaakaasina ictiqaadun baailun waa ictiqaad baail ah bidaliili samci waalcaqli waxaanu baail ku yahay daliilka kitaabka iyo caqliga labadaba oo macnaha kitaabka iyo sunnaduna way diidayaan caqliga caafimaadka qabee fayoobina waa diidayaa ama samcu daliilka qur'aanka miyaa fa minhu waxaa ka mida qowluhu tacaala hadalka allahu yidhi subxaanah walaa yuxiiطuuna bihi cilmaa walaa yuxiiطuuna kuma koobayaan bihi ay biاllaah ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo asmaadiisa ku koobi maayaan cilmaa cilmi cilmi kuma koobi karaan walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa yacni shay cilmigiisa ka mida koobi maayaan wax alla uu doono ee uu daalacsiiye dee uu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baro ama waxyiga uu ugu soo dejiye mooye dee wax kale ma koobi karaan wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila cilmiga laydinkama sin ilaa in yar mooye wa fowqa kuli dii cilmin caliim ibnu kaiir waxa uu ku fasiray ay laa yaطalicuuna calى shayi min cilmi daatihi wa sifaatihi ila bima aطlacahum calayh yacni ma daalacanayaan oo kama oga shay ka mida cilmiga daatadiisa iyo sifaatkiisa ilaa ilaahay wuxuu daalacsiiye uu ka baray ee uga sheegay waxyiga uu ku soo dejiye mooye wax kale ka garan maayaan marka walaa yuxiiطuuna bihi cilmaa ilaahay cilmi ku koobi maayaan dee mar haddaanad ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisii cilmi aanad ku koobin sideed kayfiyaadka iyo qaabkooda uga warrami kartaa cilmiba kumaad koobine been abuurad bay noqonaysa wa qowluh waxaa kaloo ka mid ah hadalka allah uu yidhi subxaanah walaa taqfu ha raacraacin maa shay laysa laka aanu kuugu sugnaanin bihi shayga cilmun cilmi waxaan cilmi kuugu sugnaanin ha raacraacin waayo ina asamca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada yacni qalbigu kullu ulaa'ika kaasi dhammaantii kaana wuxuu ahaaday canhu xaggiisa mas-uulaa kii laysweydiinayo waxa uu rabbi yidhi wax aanad cilmi u lahayn ha raacraacin waayo araggaaga iyo maqalkaaga iyo qalbigaaga intaba waxaad u adeegsatee ku soo dhacay waa lagu su'aali doonaa oo lagaaga tegi maayo wa min almacluumi waxaa la og yahay macluumkaana waxa ka mida oo laysla og yahay annahu ana alamra washa'na arrinkiiyo xaalku inuu yahay laa cilma lana cilmi inaanu inoogu sugnayn bikayfiyati sifaati rabbina rabbigeen sifaadkiisa kayfiyadooda iyo qaabkooda cilmi iyo aqoon uma lihin liannahu maxaa yeelay alle tacaalaa koreeye akhbaranaa wuxuu inooga warramay canhaa sifaatka walam yukhbirnaa inoogama warramin can kayfiyatihaa qaabkeeda ilaahay wuxuu inoo sheegay carshiga inuu ka sarreeyo alraxmaanu cala alcarshi istawaa laakiin sidaasaan uga sarreeyey miyuu alle inagu yidhi dee maxaa yaa kuu diray marka waxaanu allaba odhan yaa ku yidhi gal fayakuunu waxa uu ahaanayaa markaa takyiifunaa qaabaynteenna aynu sifaadka alle qaabaynaynaynu kayfiye u samaynaynaa wuxuu noqonayaa qafwan raacitaan limaa shay aynu raacayno laysa lanaa aanu inoogu sugnaanin bihi shayga cilmun cilmi wa qowlan odhaah buu noqonayaa bimaa shay aynu odhanayno laa yumkinunaa aanay noo suurtoobayn alixaatatu inaynu koobno bihi shayga waxa uu sheekhu yidhi ilaahay wuxuu inoo diiday waxaynaan garanayn inaynu raacraacno dee ilaahayna kitaabkiisa wuxuu inoogaga warramay sifaadkiisa laakiin sifaadkiisu kayfiyaadka iyo qaabkooda inooma sheegin dee markaa haddaynu intaynu sifadii macnaheedii ka gudubno aynu dhaafno aynu qaabkeedii u weydaaranno macnaheedii waxay noqonaysaa waxaynaan cilmi u lahayn inaynu raacnay waxaanay noqonaysaa inaynu nidhi waxaynaan cilmi iyo aqoon iyo yani cilmi waxaynaan u lahayn inaynu afkeenna ka nidha ayay noqonaysa wa ama alcaqlu markaa daliilka samcigaa waxaa kaaga filan dee waxa weeyaan ilaahay sifaadkiisuu inooga warramay laakiin sifaadkaa qaabkooda inoogama warramin markaa warka ilaahay inta uu kuu sheegay ku daa oo ha dhaafin intaasaa kaaga filan daliilka kitaabka kitaabka miyaa lagu sheegay kayfiyaة ااstiwاء miyaa lagu sheegay kayfiyaة الsamci miyaa lagu sheegay kayfiyaة الbaصr dee waxaan kitaabka ilaahay aanu ku sheegin aduu ha sheegin kaasi waa daliilka kitaabka wa ama alcaqlu caqliga miyaa sida uu inoo tusinaya dee takyiifku inuu baaطil yaho aanu bannaanayn faliأna شhaya waayo shayga laa tucrafu laguma garto kayfiyaةu sifaatihi sifaatkiisu qaabka ay yihiin laguma garto ilaa bacda alcilmi marka la ogaado kadib mooyaane bikayfiyati daatihi daatadiisu sida ay tahay iyo kayfiyadeeda aw ilcilmi ama marka la ogaado kadib mooyaane binadiirihi yani waxa la mid ah almusaawi ee la siman lahu isaga aw bilkhabari ama war un baa lagu ogaadaa asaadiqi oo runa oo canhu xaggiisa ka yimid bal hadda eeg wuxuu idhi daliilkii kitaabka waynu ka nimidoo dee mar haddii ilaahay sifada uun kuu sheego kayfiyadeeda aanu kuu sheegin halkaa ku dah oo kayfiyada ha ka hadlin waa daliilka kitaabka daliilka caqliga saliimkee fayoobi uu ku tusinayaana waxa uu yahay dee shay haddaad doonto sifaadkiisu qaabkay u yaallaan inaad garato waxaa lagu garan karaa uun saddex waddo midkood waddada koowaad inaad shaygan daatadiisa garanayso kayfiyadiisa mar haddaad daatadiisu kayfiyada aad- ay leedahay aad garato kayfiyada sifaadkiisana waad garanaysa waa kow ama waxaad ku ogaan kartaa kayfiyada sifaadka inaad shaygan daatadiisa wax la mid ah oo la siman aad aragtay oo haddii aad shay shaygaa shay la mida aad aragto la siman waxaad uga qiyaas qaadanaysa waxaad leedahay sifaadkiisuna waa kayfiyadaas oo kale waxaa kaloo shayga kayfiyadi kayfiyada sifaadkiisa lagu ogaan karaa yacni khabar iyo war run ah oo kaaga yimaada xaggiisa haddaba wuxuu ku yidhi wakullu haadihi tani dhammaanteed aduruqi ee waddooyinka a muntafiyatun waa mid laga waayey oo manfi ah fii kayfiyati sifaati illaah sifaadka ilaahay kayfiyadooda saddexdaa dariiqba waa laga waayo kuma jiraan caza khaalibha wajalla weynaaye fawajaba markaa waxa waajibay buطlaanu takyiifihaa sifaadka alle in la qaabeeyo baatilnimadeeda ay baatil tahay ayaa waajibay oo waa shay baatila oon xaq ahayn waxa uu ku yidhi sifaadka alle kayfiyadooda waxaynaan u garanayn oo aynaan u dhexgeli karayn saddexdii wadee lagu garan lahaa midna ma hayno waa mide horta ilaahay daatadiisu kayfiyada iyo siday tahay garan mayna dee mar haddii daatada ilaahay kayfiyadeeda aynaan garanayn sifaadkiisana kayfiyada iyo qaabka ay leeyihiin ma garan karo waa ta labaade wax ilaahay la midoo u dhigma oynu uga qiyaas qaadan karro oynu odhan karno waa sidan oo kalena ma jiro oo laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ilaahay wax la midihi ma jiro waa ta saddexaade yacni khabar ama war run ah oo xagga alle inooga yimid oo kayfiyaadka sifaadkiisa inoo qeexayaa dee ma jiraan oo ilaahayna inooma sheegin kayfiyada sifaadkiisa rasuulkiisii ugu cilmiga badnaa ilaahay sifaadkiisuna inooma sheegin saddexdii waddaba haddii la waayey natiijada ka soo baxaysaa waxay tahay sifaadka alle in la qaabeeyo oo la yidhaah waa caynkaa iyo kayfiyada waa baatil xaquna wuxuu yahay uun ihbaat اlmacaani wa tafwiid اlkayfiyaat in macnaha sifada la sugo sida culuwiga iyo istiwaaga kayfiyada iyo qaabkana ilaahay loo bandhigo inaku garan mayne wa aydan lagu noqoya mar labaad fa inanaa naquulu inaku waxaynu leenahay ayu kayfiyatin qaabkeebaad ama kayfiyadeebaad tuqadiruhaa u qadaraysa lisifaat illaah ilaahay sifaatkiisa tacaala koreeye bal hadda kayfiyada iyo qaabkaad u suuraysana seed u qadaraysaa waa noocee waa sidee waayo ayu kayfiyatin takhturu bibaalika faallaahu bikhilaafih falaa yaclamu kayfa huwa ilaa hu yacni qaab kasta iyo kayfiye kasta oo maskaxdaada iyo maankaaga ku soo dhacda ilaahay sidaa waa ka duwan yihi waanu ka wan yahay waanu ka nasahan yahay sida uu yahayna cid gara- cid garan kartaa ma jirta isaga mooyaane subxaana wa aydan lagu noqoya fa inanaa naquulu waxaynu leenahay ayu kayfiyatin kayfiyadeebaad tuqadiruha ku qadaraysaa fii dihnika maskaxdaada bal hadda kayfiyadaad ku qadaraysaa waa maxay ee lisifaat illaahi tacaala ilaahay sifaatkiisa aada u qadaraysa waayo kayfiye kastoo kugu soo dhacda ilaahay sidaa waa ka duwan yihi tacala allahu can dalika culuwan kabiira faina aya kayfiyatin waayo kayfiye kasta iyo qaab kasta oo tuqadiruha aad ku qadarayso fii dihnika maskaxdaada faallaahu ilaahay acdamu waajallu waa ka wan yahay min dalika kayfiyadaas wa ayu kayfiyatin qaab kasta iyo kayfiye kasta oo tuqadiruha aad u qadarayso lisifaat illahi ilaahay sifaatkiisa tacaala koreeye fa inaka adigu satakuunu waxaad ahaanaysaa kaadiban mid ku been sheegaya fiiha kayfiyadaas liannahu maxaa yeelay laa cilma cilmi laka adiga kuguma sugna bidaalika kayfiyadaas waxa uu sheekhu yidhi kayfiye kastood maskaxdaada ku qadarto ilaahay waa ka wen yahay kayfiye kastood maskaxdaada ku qadartana been baad ku sheegaysaa waayo dee cilmi uma lihid ilaahayna kuuma sheegin rasuulkiisuna kuuma sheegin yacni waxa weeyaan meel aad ka dheeganaysood ka tixraacaysaana ma jirto شhekh الإسلام iبن تaymiya في majmuع الفتاwى mujaladka شhanaad صفxada saddex boqol iyo soddon wuxuu ku yidhi masalada isagoo ka hadlaya alqowل fii صifaatihi kaاlqowli fii daati ilaahay sifaatkiisa hadalka laga hadlayaa waxay la mid tahay hadalka daatadiisa laga hadlayo والlahu taعaalى laysa kamilihi شhayء la fii daatihi walaa fii صifaatihi walaa fii afcaalih ilaahayna shay kula midihi ma jira daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته وشيخ الإسلام يدعى عليه رحمة الله horta hadalka ilaahay sifaatkiisa laga hadlaya wuxuu la mid yahay uun hadalka daatadiisa laga hadlayo oo ilaahay wax kula mid yihi ma jiro laa daatadiisa walaa sifaatkiisa walaa asmaadiisa walaa afcaashiisa taa waxaa laga fahmayaa marka mawsuuf kasta sifadiisu inay isaga munaasab ku tahay waana hadalkii ay hore noogu soo maray uun kalaamka ibnu cuthaymiin mawsuuf kasta sifadiisu isagay munaasab ku tahay oo sida makhluuqa sifadiisu ay isaga ugu habboon tahay ayaa khaaliqana sifadiisu ay isaga ugu habboon tahay oo waxa uu yidhi ilaahay hadalkiisa iyo soo degistiisa iyo sarrayntiisu waxay ku habboon tahay ilaahay daatadiisa oo ay munaasab ku tahay sida addoonka daciifka aba sifaadkiisu isaga ay ugu habboon yihiin ee ay munaasab ugu yihiin walihaada qaala bacduhum waxauu yidhi sidaa darteed ayaa barhkood waxay yidhaahdeen idaa qaala laka saa'il ninku su'aalaya hadduu kugu yidhaahdo كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق هذين نكوغو يراهدو سيدو إلهي أسود دقيا سيدو إلهي عرشك أوغا سريا سيدو إلهي وحو أوغادا سيدو إلهي أهدلا سيدو إلهي وحو أودا أوكرا سيدو إلهي وحو أبورا قفضو عين كاكو يراه فقل له كيف هو في نفسه وحد كتر هذا هرت إلهي ذات دي سواسده faidaa qaala ana laa aclamu kayfiyata daati marka uu ku yidhaahdo anuu ilaahay daatadiisa garan maayo faqul lahu waana laa aclamu kayfiyata sifaati waxaad ku tidhaahdaa aniguna garan maayo ilaahay sifaatkiisu sida ay yihiin faina alcilma bikayfiyati sifati yatbacu alcilma bikayfiyati almawsuuf waayo sifadu siday tahay in la aqoonsadoo la ogaadaa waxay raacaysaa uun mawsuufka in la ogaado khulaasadu waxay tahay dee su-aalaha qaarkood marka dooda iyo munaadarada laga hadlayo waxaa la yidhaha waa min baabi ilzaami alkhasm iyadoon marka kale ee aan dee dood lagu jirin aanay habboonayn laakiin mararka qaarkood qofkaad doodaysaan waxaad ku afwaajinaysa ama ku aamusiinayso ayaad dee weydiin kartaa asal ahaan markaanay munaadara jirin dee ilaahay daatadiisu waa sidee in la isweydiiyaa dee munaasab ma ah laakiin ruux hadduu kuula yimaado sifaatka ilaahay waa sidee ilan kayfiyada sifaatka ilaahayna la garan maaye hadduu kuula yimaado waxaad ku aamusiinaysaa oo ilaahay daatadiisa aduu kayfiyadeeda ma taqaana may markuu ku yidhaahdo sidaasoo kalean sifaadkiisa kayfiyadoodana aan loo aqoon marka macnaha waa laba isku xidhan oo qofka aad ku ilzaaminayso ee daatada iyo sifaadkiisa midna kayfiyadooda la garan maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala mooye cid garan kartaa ma jirto waxa uu sheekhu yidhi waxiinaydin markaas yajibu waxa waajibaya alkafu in laga joogsado canitakyiifi qaabaynta sifaadka alle la qaabaynayo in laga joogsadaa waajib ah oon wax kayfiye ah loo sheegin taqdiiran biljanaani iyadoo qalbiga lagu qadarayo oo macnaha qofku qalbigii inuu kayfiye mucayana ku qabtuu ku qadaro uu yidhaha malaha sifaadka alle waa sidaa iyo sidaa waxa waajiba qadariddaa xagga qalbiga in laga joogsado oo qalbigaaga wax kayfiye aanad ku qaban aw taqriiran bilisaan ama sugid carabka aad ku sugaysa inaad carabka ka tidhaahdo sifaadka ilaahay qaabkoodu waa caynkaa iyo caynkaa waxaa waajiba inaad ka joogsato aw taxriiran bilbanaan ama qoris aad farahaaga ku qorayso inaad maqaalkaaga iyo hadalkaaga ku qorto sifaadka alle qaabkoodu waa caynkaa iyo caynkaa waxaa waajiba inaad ka joogsato aanad gelin walihaada sidaasi darteed ayaa lamaa su'ila markii la weydiiyey maalikun imaamu maalik raximah اllahu tacaala allah u naxariistee can qowlihi tacaala hadalku allah yidhi korreeye alraxmaanu ilaaha raxmaankii cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka sarreeyey markii la weydiiyey kayfa istawaa siduu carshiga ilaahay uga sarreeya aطraqa waa foorariyey imaamu maalik raximah اllahu allah u naxariistee bira'sihi madaxiisii ayaa uu foorariyey xataa calaahu ilaa uu ka kor noqday alraxdaau ay alcaraq dhidid ilaa uu qariyo uu ka kor noqday yacni siduu su-aashaa u dhibsaday maalik madaxii intuu foorariyey ayaa dhidid dushiisa uu qariyey markii la yidhi siduu ilaahay carshiga uga sarreeya uma qaala dabeed imaamu maalig waxau yidhi alistiwaa'u sarraynta rabbi hayru majhuulin waa midaan laga jaahilahaynoo macnaheeda la garanayo oo waa culuwi ilaahay waa sarreeya walkayfu qaabka uu carshiga alla uga sarreeyaana hayru macquulin waa mid aan la garanayn oo caqligana aan lagu suuraysan karin sharci ku yimidna aanu jirin oo aynaan garanayn waliimaanu bih sarraynta alle in la rumeeyaana waajibun waa waajib buu yidhi wasu'aalu canhu in laysweydiiyo siduu uga sarreeyaana bidcatun bidco weeyi waxay culimmadu yidhaahdeen su-aashaa imaamu maalik uu kaga jawaabay istiwaha ayaa lagaga jawaabayaa sifaadka oo dhan sifo kastoo ku soo marta oo ilaahay waxbuu maqlaa waxbuu arkaa wuu soo degaa wuu sarreeyaa sifaadka alle loo sugo oo dhan haddii lagu weydiiyo kayf waa sidee waxaad ku jawaabaysaa jawaabta maalik oo maxay ah macnaheeda waa la garanayaa qaabkeedana la garan maayo in la rumeeyaana waa waajib in kayfiyada ama qaabka laysa su'aalaana waa bidco oo ma bannaana weliba imaamu maalik sida riwaayaadka qaarkood ku cad ninkii waxau ihi waa nin xune majliskayga ka saara ma araaka ilaa rajulun suu warwiya waxaa laga wariyey can shaykhihi maalik sheekhiisii rabiicata rabiicata ra'yi la odhan jira aydan lagu noqoyey inuu yidhi isna waa sheekhii imaamu maalik rabiica eh alistiwaa'u sarraynta carshiga alla uu ka sarreeya hayru majhuulin waa midaan jaahil laga ahayn oo la garanayo walkayfu qaabka uuga sarreeyaana hayru macquulin waa midaan la garanayn oo alla mooye axad ka sheekayn karaa aanu jirin waqad mashaa waxay ku socdeen ahlulcilmi dadka cilmiga ehelka u ihi bacdahumaa maalik iyo rabiica dabadood calaa haada almiisaani miisaankaasay ku socdeen oo sifaadka alle iyagoo sugaya ayaa qaabkoodana aanay faragelin oy ilaahay u daayaan cilmigeeda waidaa kaana alkayfu haddaba qaabku hadduu yahay iyo kayfiyadu hayru macquulin midaan la garan karin oon caqliga bani aadamku gaarhi karayn walam yarid bihi sharcu sharcina aanu ku soo aroorin oo sharciina tusinayaa aanu jirin faqad intafaa canhu yacnii kayfiyadaa waxa ka anfoobay oo laga waayey addaliilaani labadii daliil alcaqliyu kii caqliga ahaa iyo washarciyu kii sharciga ahaaba oo macnaha caqlina inama tusinaya kayfiyada sharci ku soo degayna ma jiro fawajaba markaa waxaa waajibaya alkafu in laga joogsado canhu kayfiyada oo sifada alle ha la sugo laakiin qaabkeeda aan la faragelin falxadara alxadara sheekhu wuxuu yidhi haddaba ka digtoonow oo ka digtoonow min atakyiifi inaad qaabayso oo aad sifaadka alle waa sidaa iyo sidaa tidhaahdo qaabka ah aw muxaawalati ama aad isku daydo inaad qaab iyo kayfiye u sheegto iska ilaali fa innaka maxaa ila adigu in facalta haddaad sidaa yeesho waqacta waxaad ku dhacaysaa fii mafaawisa yacni mahlako iyo meelaad ku halaagsantaad ku dhacaysaa oo laa tastaiicu alkhalaasa minhaa aanad ka badbaadi karayn oo si aad uga nabad gashay aanad helayn haddaad godkaa gasho wain alqaahu hadduu kugu soo turo kayfiyadaa ashaydaanu shaydaanku fii qalbika qalbigaaga ilan shaydaanku waa cadow qalbigaaguu ku soo tuuri waa caynkaa iyo caynkaa ilaahay ama sifadiisu taasi hadday dhacdo wain alqaahu hadduu ku soo turo kayfiyada ashaydaanu shaydaanku fii qalbika qalbigaaga faclam waxaad ogaataa annahu arinkaasi inuu yahay min nasakaati waswaaskii shaydaanka inuu yahay ogow oo xadii baabay ku soo aroortay inuu nebigu yidhi midkiin shaydaanku dayn maayo siduu u leeyahay man khalaqa kada man khalaqa kada yaa kaa abuuray yaa kaa abuuray shaydaan allaciin caduwullah joogsan maayo ilaa uu yidhaa marka dambe waman khalaqa allah ilaahayna yaa abuuray markaa nebigu waxau yihi halkaa markuu gaadho ruuxa shaydaanku halkaa markuu gaadho falyastacid billaah ilaahay ha ka magan galo oo acuudu billaahi min ashayطaan اrajiim intuu yidha halkaa ha isku taago waayo meel loo dhaafo ma leh marka waxa uu sheekhu yidhi wain alqaahu shayطaan shaydaan hadduu ku soo tuuro fii qalbika qalbigaaga waswaaska ah faclam waxaad ogaataa annahu min nasakaati yacnii kayfiyadaa uu qalbigaaga ku soo tuuray sifada alle sidaa inay tahay waa waswaaskii iyo gujadii shaydaankii ogow falja waxaad magan gashaa ilaa rabbika rabbigaa fainahu maxaa yeelay rabbigaa macaadug waa meeshaad ka magan gelayso oo shayddaanka ma arkasid laakiin allaha arkaya ka magan gal wafcal waxaanad samaysaa maa amaraka wuxuu ku amray bihi isaga ilaahay wuxuu ku farayna yeel fainahu maxaa yeelay rabbigaa abiibuk waa ka ku dawaynaya ee abiibkaaga ah ee cudur oo dhan kaa dawaynaya ku waxa weeyaan qalbiga ku dhaca iyo ku jidhka ku dhacaba fainahu abiibuk waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ku dawaynayee abiibkaaga ah qaala allaahu allah wuxuu yidhi tacaalaa koreeye waimaa yanzagannaka haddii uu kaa waswaasiyuu kaa gujiyo min ashayطaani shayطaanka xaggiisa nasqun waswaas iyo guja hadday kaaga timaado aslu nasqi waxaa la yidhaha waa annaqsu yacni daabadda ama gaadiidka ama faraska ama awrka iyo wixii la mida markaad saaran tahay gujada la gujiyo si uu u boodo ama uu dheereeyo ayaa naqsiga la yidhaah marka waswaaskii shaydaankaa laga soo qaaday sidii wuxuu ku gujinaya si aad macsiyada iyo dembiga xaggooda ugu dheerayso marka alla wuxuu yidhi waimaa yanzaqannaka haddii uu ku waswaasiyo oo mina shaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun waswaas hadduu kaaga yimaado oo guja ay xaggii shaydaan kaaga timaado fastacid waxaad magan gashaa billaah ilaahay magan gal waayo inahu alle huwa alle asamiicu allaha maqalka badan weeyaan likulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlo alcaliimu allaha u cilmiga badan weeyaan bikulli maa yufcal wax kastoo la sameeyo isamkaa abiib saxiixuljaamica waxaa ku soo arooray xadiidu abi ramsa inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam allahu abiib ilaahay waxa weeyaan aabiib ka waxdaweeya waxaa adaba cabdulmuxsin alcabaad calayhi raxmat ullah sharaxiisa sunani abi daawuudka waxa uu ku yidhi aladii yabdu ana hada alisma mima yuطlaqu cala allahi caza wajal lakin laa yuqaalu ana min asmaءi اllahi abiibu kama laa yuqaalu min asmaءi اllahi اlmusacir waxa uu ihi sida muuqata isamkan aabiib oo waxyaabaha ilaahay lagu iطlaaqo ee lagaga warrami karo biana allaha huwa abiib laakiin wuxuu ihi sida daahirkaa asmaadiyo magacaanta ilaahay ka mid ma aha aabiib sida aanu uga mid ahayn almusacir ilan xadiidka waxaa ku soo aroortay ina allaha huwa almusacir laakiin bayhaqi iyo qurطubi iyo ibnuاlcarabi iyagu waxay yidhahdeen asmaada ilaahay waa ka mid aطabiib laakiin waxaad moodaa sida raajixa ah aطabiib in ilaahay lagaga khabri karo min baab اlإkhbaar laakiin min asmaaءi اllahi aanu ka mid ahayn wallahu subxaanaه wa taعala aclam